بسم الله الرحمن الرحيم أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhegaystayaal daawadayaal kusoo dhowaada barnaamijka diiradda jimcaha oo jimco walba hadahan oo kale aan idiin soo gudbinno waana barnaamij aan ku eegno mowduuc muhiim ah waqtiyada qaarna waxaan ku taargadgaraysanaa ama aan ku eegnaa arrin aan isleenahay dadka soomaaliyeed way u faa'iideynaysaa hadday tahay xagga culumta shareecada adeega bulshada caafimaadka iyo waxyaabaha la midka ah hadduu allaha awoodi lihi doono mowduuca maanta aanu barnaamijka idinku soo gudbinayno waxa uu yahay jihaadka alla dartii ah dhinacyo kala duwan ayaanu ka eegi doonaa waxaana mu- aan rajaynaynaa in barnaamijku uu soo bandhigo su-aalo badan oo ay dadku isweydiiyaan xilliyo badan waxaa nagala qayb gelaya oo nala jooga qaar ka mida culimmada sheekh cali cabdullaahi cali katiin oo dhinaca midig fadhiya sheekh axmed deere oo dhinaca dhexda fadhiya iyo sheekh maxamed bishaar cabdikariim mar kale waxaan idin leenahay kusoo dhowaada barnaamijka intaanse u gudagelin aan soo dhoweeyo martida dhammaantiin soo dhowaada asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً.
Een, waxaan ku bilaabayaa dhanka midig sheikh cali katiin Ee, waa maxay marka hore jihaad bal qeexitaan kooban inaga sii iyo mansiladda uu ka joogo dadka muslimiinta ah dhexdooda
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد الله سبحانه وتعالى يقوم هدنينا لو سرت قلي كلن كان إلهي سبحانه وتعالى دينتي صلى الله عليه أنت كذب جهادك ereygaas asal ahaan culmada waxaa laga keenay yidhaahdaan xagga maaragtay dadaal ayaa laga keenay ama waxaa la yidhaha mashaqa laga keenay marka loo soo dhaco xagga sharciga jihaadku waa islaamka baarka ugu sarreeya wey. allah subxaanahu wa tacaala ayaana ka warramay waxa uu xambaarsan yahay iyo waxa laga helay Een, allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu hal adullukum calaa tijaara tunjiikum min cadaabin aliim tu'minuuna biاllahi warasuulih وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب في هذه الآيات آيات كان إلهي سبحانه وتعالى حنوت الماما يا جهادك يا فوائد أنك هلين هذا الجهاد الله صدق من انت الله هذا يوحي ليه من انت ومن انت السياف قناعس التجارة مع الله وهذه قناعسيgaas aan galno maxaan helaynaa muxuuse yahay ganacsigaas horta koow waxaad helaysaan waxa weeyaan tunjiikum min cadaabin aliim cadaab aada u kulul oo jidhka xanuujiya ayaad uga badbaadaysaan cam- waxaas tijaarada noocan aad gelaysaan maxay tahay marka tijaaradaas oo la gelayo oo cadaabka looga badbaadayo tu'minuuna billaahi wa rasuulih tujaahiduuna fii sabiili illaahi biamwaalikum wa anfusikum iimaan baad la imaanaysaan allah iyo wax kasto in la wa- la rumeeyo ay waajib tahay in rumaysaan kadibna waad jihaadaysaan naftiinna iyo maalkiinna waa ku jihaadaysaan marka faa'iida koowaad waxay noqotay haddii iimaankii la helo lana jihaado horta cadaab aliimaha looga badbaadaya faa'iidada labaad waxay tahay yakfir lakum dunuubakum allah subxaanahu wa tacaala wuxuu idiin dhaafayaa dunuubtiinoo dhan buu ku dhaafayaa jihaadka walidaalika sayfta waxaa la yahay waa mid aada u tirtiritaan badan dunuubtay tirtirtaa way baabi'isa
waan kuu soo laabanayaa aan soo dhaweeyo sheekh axmed deere jihaadka noocyadiisa imisa nooc ayuu leeyahay jihaadka
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد آه، إلهي سبحانه وتعالى آه، مركو مسلمين أو كفر ديالي أو كواجبيي horta asal ahaan ba jihaadku waa waajib waajib weeyaan maxaa yeele ilaahi subxaana watacaala wuxuu leeyahay kutiba calaykum alqitaalu wahuwa kurhu lakum iyo ilaahi subxaana waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna wayakuuna addiinu kulluhu lilaah faqtuluuhum xaysu wajadtum adiladaasi waxay kutusinaysaa asalba jihaadku inuu waajib yahay intaan aniga ogahay wax culimmadu yidhi waa sunno ma uu jiro ma uu jiro oo culimmadu dhinaca way kaga ijmacsan yihiin marka isaga ayaa laba qaybood noqonaya inuu yahay kifaayi iyo inuu cayn yahay macnaa kifaayiga waxaa laga wadaa hadday ini samayso intaas ayaa ku filaanayso cadowgii dhulka muslimiinta ayuu ka ayuu ka baxsan yahay muslimiinta marka waxaa waajib ku ah oo inay ku duulaan oo kifaayi ah oo hadduu qaarkood duulo oo uu ka dhacayo waa markaas ay dhulka muslimiinta oo dhan ka baxsan yihiin qeybta labaadi waxa weeyaane qeyb oo cayni ah macanaa cayniga waxaa laga wadaa teg yajibu calaa kulli muslimin ayuu ku waajibaya muslim oo dhan oo baaliqa oo caaqila ayuu ku waajibaya waa qeybta noqonaysa cayniga cayni bay noqonaysaa gaaladii dhulka muslimiinta ayay soo galeen dhulka muslimiinta ayay soo galeen waxaa sida salaadu ay waajib u tahay ama soonku ruux walba fardi uu waajib ugu yahay muslimiinta waxaa waajib ku ah inay ka hortagaan muxuu ahaa ay la dagaalamayaan ilaahi subxaana wa tacaala uu leeyahay qaatiluuhum yucadibhum allahu biaydiikum wayuqzihim wayansurkum calayhim wayashfi suduura qowmi muminiina wayudhib gayda quluubihim ay ka celiyaan baydada muslimiinta waajib ayay ku tahay fardu cayna ruux walba ruuxii salaad ka taga matalan soonka oo kale ilahay wuxuu leeyahy yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam Eh, wuxuu ilaahi subxaana wa tacaala uu leeyahay kitaaban mawquutan salaadii ayuu ilaahi subxaana wa tacaala uu leeyahay Eh, qisaastii kutiba calaykum alqisaasu waxba kama duwana kutiba calaykum alqitaalu wahuwa kurun lakum kama duwana waxay ka duwan tahay male marka kaasi waa kii waajibka ah kii waajibka ahaa waaye waajib oo cayni ah marka saddex arrimood bay culimmadu yidhaahdaan waajib cayni ayuu noqonayaa mid waa midkaa bilaadka muslimiinta markay soo galaan oo ruux walba uu waajib ku noqonaya midka labaad haddii infaar oo uu ka dalbo amiirku uu ka dalbo in la soo baxo markaana fardu cayn ayuu noqonayaa wuxuu kaloo fardu cayn noqonayaa haddii muxuu ahaa afraad gaara la amro oo amiirku amro afraaddiinaasa baxaysa markaana fardu cayn buu noqonaya saddexdaa waqti fardu cayn buu noqonayaa ka u weyna waa midka gaaladu dhulka muslimiinta ay soo gashay marka gaala intay muslim dhul muslim ku jirto oo maanta la ogyahay daakhil iyo meel walba muslimiinta waajib fardu caynay ku tahay inay dagaalamaan Een, sheekh maxamed bashaar een, hadda soomaaliya dagaal ayaa ka socda een, bal sawir inaga sii dagaalka soomaaliya ka socda iyo xukunkiisa iyo ee, anwaacdaas uu sheegay sheekh axmed deere ee, dhinacyada uu ka soo gelayo
Een, taqsiimka sheikhu uu soo sheegay jazahu allahu khayran waa taqsiimka jihaadka uu u qeybsamo hadduu yahay qeybta hore kifaayiga ah iyo hadduu yahay qeybta labaad oo ah cayniga ah nooca maanta soomaaliya ka jira ama caalamul islaam ka jiro oo ay mujaahidiinta caalamul islaam oo dhan u taagan yihiin waa bilakhas qarni alfiriiq baan maanta joogna aan u taagannahay waxa weeyaan waa nooca dambe oo loo yaqaano jihaadka dafciga ah aljihaad addafci oo macnihiisu yahay in dadka muslimiinta ah oo ixtilaalka lagu sameeyo lagu habsaday dalkoodii iyo diintoodii iyo dunyadoodii iyo dumarkoodii iyo caruurtoodii baydadoodii la bannaystay cidda bannaysatoo ku habsatay in ay iska dafciyaan oo iska qaadaan lana dagaalamaan dulmiga ay wadaan cidda ku habsatayna ay ka hortegaan noocaasi waxaa loo yaqaanaa jihaadu dafci wuuna ka culays badan yahay oo waa ka cayninimo badan yahay anwaacda kale oo kale xataa jihaadka cayniga qaybo sii kale ah noocaana ugu sii culus oo ascab shay ah Waata, yaa lala dagaalamayaa hadda ee soomaaliya marka la joogo ee cidda lala dagaalamayo ee lagu jihaadayo ma hal qolo ma dhowr qolo yay tahay cidda ee jihaadka lagu wajahayo
Een, cidda lala dagaalamayo waa cid soo duulayaal ah oo ayagu mabaadi' wadata inay ka hirgeliyaan dalka soomaaliya bal sheeganaya mulkiyad mulkiyad inay leeyihiinba dalka iyo dadkaba waa gumaystayaasha soo duulay oo ku soo duulay khayraadka dalka yaalla ayagoo ay u dheer tahay fasaadka iyo xumida mabaadi'da ayaga ay wataan inay ku nashriyaan ay ku fuliyaan ummadda soomaaliya ayna ku dullaystaan kuwa waa kuwa koowaad oo lala dagaalamaya kuwa labaad oo lala dagaalamaya waa muqaawaliinta la soo kiraystay oo loo soo kiraystay hawshaas ayadaa inay taabageliyaan waa afrikaanka ayaguna maaragtay maxaan ku rahdaa caloshood u shaqaystayaasha ee nagu heeran iyo kayrkood hadday etoobiya yihiin hadday kenyaati yihiin hadday ugandhays yihiin burundays yihiin jabuutiyaan yihiin waa la soo kiraystayaal dadka ayaga ah shaqo dad wax sheeganayay fulinayaan laakiin Wa- ee, waxaa laleeyahay ciidamadan waa nabad ilaaliyaal qaramada midoobay ayaa keentay waa ciidan la aqoonsan yahay aan dhammeeya qaybaha markaa ka bacdeen taa ka jawaabo qaybta saddexaad oo lala dagaalamayo waa murtadiinta aan garanaynin hadafku uu leeyahay mulkiilaha wax sheeganaya ama soo duulaha uusan sheeganay oo maarata maxaan kuraa soo duula waa murtadiinta soo urur- suuradda macnaha maarata maxaan ku raallaa meesha loo dhigay ama ha noqdeena xildhibaano ama ha noqdeena dowladniya ama madaxweyne ra-iisul wasaare wasaara waa ilaa kayri daalika qaybta iyo maarata maxaan ku raha jihaaskaasi dowladnimada sheeganayo dowladna haysanin waa qaybta saddexaad wey Een, midda kale oo ah dadkan amni bay keeneen amni ma keenina fasaad bay keeneen xumaanoo dhan bay keeneen nimankan amni dalka uma keenin shaahidna waxaa ahu milla zanaawi weligeeba isugu maanaan imaanin buu yidhi soomaaliya inay amni ka keeno inay dowlad ka dhalataba isugu maanaan imaanin soo duulayaal weeye waa la soo kiraystayaal mabaadi u wado danayna leeyihiin taasi marka waxa weeye maan amni ma wadaan waayahay Een, waxaan jeclahay waqtiga inaan een, qaybsanno maadaama mawduucu uu yahay mawduucu weyn ee, waxaan siinayaa sheekh cali katiin sheekh cali mana siin kartaa mithaal iyo tusaalooyin ee dadkii inaga horeeyey een, habkay u jihaadeen iyo ee, siday ula halgameen ee shisheeyaha kusoo duulay sida hadda soomaaliya oo kale mithaal la taaban karayo ee, mana siin karaysaa Ah, bismillaah runtii amhilo badan baa jirta dagaalkan muddo dheer buu soo socday taariikh dheer buu lahaa Eh, waxaa ka mid a tusaalayaasha la soo qaadan karo dagaalkii axzaab oo nabiga sal alla alay slm usoo duulay magaaladii madiina oo ahayd maqarkii muslimiinta gaala isbahaysanaysa oo intaasoo nooc ah xabaash fara badan isku jirta axzaab ay kusoo duuleen magaaladiina ay dhankasta ka go-doomiyeen muslimiintuna ay iska difaaceen suuratul axzaabna aada looga warramay difaacoodii iyo dhibkii meesha ka dhacay wixii yimid iyo hujuumka gaalada lahaayeen dadkii laftigood u qaybsameen muslimiinta marka meesha magaca muslimiinta ku joogay oo munaafiqiin ay ka mid ahaayeen Een, ilaahayna subxaana wataala dadka mawaaqifta waaweyn qaatay oo aada u ammaanay kadibna arrintaas khulaasada ay noqotay ilaa qiyaami saaca ay noogu sugan tahay iswa uswa xasana laqad kaana lakum fii rasuulillahi uswatun xasana liman kaana yarju llaha walyowma alaakhir wadakara allaha kaiira ile siyaaqa usuudan aayadda ay ka hadlaysaa waa dagaalkii iyo nabigu suu u sugnaaday tabaadkiisii Een, maantana ilaa yowmina haada muslimiintu ay dhaansanayaan wixii maalinkaa dhacay marka dagaalkan saasuu tusaalayaasha faraha badan u lahaa hadda midkan oo bariga afrika ka socda dagaallo ka horreeyaa jira dadka muslimiinta ay ka galeen oo tusaale u ahaa dagaalkii sayidka dagaalkii maaragtay waxaa weeyaan oo magaalada muqdisho lagu difaacay oo afartanka sano ku go'doonsaneed oo taariikhda qorantay ahayd yacni dagaalada noocaas oo dhan waxay tusaale u yihiin midka maanta soconaya xataa dadka la dagaalamaya anwaacda sida u ahay oo gaalada asalka oo ingiriis iyo talyaani iyo balaayi soo socota ahaa iyo dad kaloo cumalaha iyaga u shaqaynayay sida maantaba dad badan ee gaalada ula safayo noocyo kala duwan leh marka waxaa la dhihi karaa taariikh dheer ayuu jihaadkani lahaa oo tusaalayaashiisuna aada u badnaayeen markii laga hadlayo xagga riddada oo kale dagaalankeeda waxaa tusaale noogu filan abubakar sidiiq radia allahu tacaala canhu iyo xuruuftii riddada uu la galay geenuusa kala soocin go-aan adagna uu ka qaatay oo ahaa kuwii sakada diiday iyo kuwii musaylimo raacay kulligood hal dhinac laga maray muslimiintuna dagaal aad u adag ilaa quraa badan ay ku dhammaatay lala galo wixii ka dhacay xadiiqatulmowtna mashaahid la waday taariikhdu ay qortay marka tusaalayaal fara badan ayuu dagaalkani leeyahay cid kastoo marka dagaalkaas sida ilaahay u amray subxaana wa tacaala u qaada oo cadowgaas isbahaysiga ah ee faraha badan jinsiyadaha kala duwan leh soomaaliya qayrkoodba isugu jira oo duulaankaa isku garab siinaya yacni ka hor tagta taariikhda waxay uga qorantay baal dahaba la ogyahay cid kastoo yani gaaladaas raacdana yani dulli iyo ihaano iyo liidnaa ilaa hadda waa la lacnadaya waxaad og tahay eh, sayidkiioo soomaali badan xataa ay la dagaalantay markii dambe taalooyin ay u sameeyday taalo in la sameeya kama hadlayna ma taariikh fiican inay tahay taalo in la sameeya laakiin sayidkii taariikhdiisii la qoray oo gaal iyo muslimba ay ka markhaati kaceen nin hadaf leh oo dagaalamaya oo diin ilaahay difaacaya inuu ahaa oo wixii barobagaanka gaalada ay fidiyeen oo dhanna ay iska baabeen dadkii asaga kasoo horjeeda cadowga la jira maanta wax taariikh aysan lahayn taas ay kutusinaysa waaya isla taariikhdaas eh, sheekh axmed deere eh, miithaal ma naga siin kartaa dhanka culimada iyo mawaaqiftii ay ka qaateen dagaallo badan ayaa dunida soo maray kuwa ugu caansan sida eh, tataarkii oo kale wax eh, mithaal ma naga siin kartaa maadaama hadda waaqica aan joogno aan aragno een, culimo kasoo horjeeda in la jihaado ama shisheeyaha la iska dhiciyo eh, dhankaas iyo tusaalooyin
sala allahu calaa maxamed wacala aalihi wasaxbi wasalam tasliiman waa arrintaasi iyadaa waa adila madoonta sababtu waa maxay waxaa waad ogtihiin tataarka duulaankiisii iyo intuu caalam islaami soo bu- soo soo burburiyey iyo dad inay raaceen dad inay raaceen fara badan oo qudaadba si ibnu taymiya sheegayo waad ogtihiin dadkii u hor istaagay oo arrintaa ka hor tegay cizi ibnu cabdisalaam buu ahaa cizi ibnu cabdisalaam wuxuu dhintay lix boqol iyo lixdankii ayuu dhintay kadib markuu tegeyna ibnu taymiya raximah allahu tacaala baa sii qaadaa dhigay mowqifyadiisu way cad yihiin marka waa maxay waxa u weyn waa ibnu taymiya iyo kayru iyo culimada dagaalanteen dee aad bay u tiro badnaayeen gobolladu way kala duwanaayeen laakiin een, adigoo soo gaabinaya een, wadaadaha hadda ee, la jooga tusaale ahaan dowladda federaalka oo kale ee, waxay leeyihiin ee, dadka jihaadaya oo ciidamada shisheeye la dagaalamaya ama dowladda federaalka ah ee, waa dhalinyaro yaryar oo la marin habaabiyey ayay leeyihiin taas maxaad ka odhanaysaa Eh, kollaba eh, warka ay sheegayaan horta laa yaquuluuna ilaa kadiban aslan been magax kale ma ay sheegayaan hadday dhallinyaro islaam ay qaadato oo ay kitaab qaadato oo ay gaalo la dagaalanto qawaacid ka hor imanaysa male sababta sababta waa maxay waxaan wada ognahay saxaabadii nabiga calayhi salaatu wasalaam ninka ugu weyn abubakar uu ahaa la- soddon iyo toddoba sano uu jiray sacad ibnu abi waqaas maalinkuu gaalka ku dhufanayay gaarkii muxuu ahaa laftii geela lafihiisii toban iyo toddoba uu jiray hortaas iyadu waa beeno wax qawaacid usuul le maaha daaniya waaqicaba diidayaba waaqac ayaa diidaya dadka ku dhex jira dadka cirada lehe jooga ee asal ahaanna ummad walba waxaa difaacda dadkeeda dhallinyarada iyo oday xakiima haddii laga helo nin waayeelo horkaca taasina waaqac ayaa diidaya wax ka jirana ma u jiro waaya sheekh maxamed bashaar ee, weli waxaan dhex maquuranaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo maanta aan ku falanqeynayno een, jihaadka ee, aljihaad fi sabiili illaah Een, jihaadka waa ee, nafta ayaa lagu bixinayaa ee, hanti ayaa ku baxaysa waa lagu dhaawacmayaa ee, dad badan oo ka mid ah ee, bulshada ee, dabcan kama qayb qaataan marka waa maxay eh, waxa badiilka ah eh, qofka uu helayo gaar ahaan dadka hadda eh, jihaadaya eh, ama ku tartamayaba in ay en, eh, naftooda bixiyaan waa maxay badiilka en, arrintaasi ay ka helayaan
jawaabtu ilaahay baa bixiyey ilaahay hadduu xukun asaga rido oo asagu ay jawaabta ka timaadana cid kaleeta inay wax ka tirahda ma bannaanaanayso ilaahay wuxuu leehy subxaanahu wa tacaala ina allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum bianna lahum aljanna dadka istishaadiyiinta ah inqimaasiyiinta ah yacni maarata maxaan ku dhaha jabhadaha dagaalamaya diinka ilaahay dartiisa u dagaalamaya kow waa marka koowaada jannay raadinayaan waa janno kow arrinta labaaday raadinayaan waa ibtiqaa'a mardaati illah caza wajal ilaahay inay raalligeliyaan ay ku raalligeliyaan dhiiggooda iyo naftooda ay ku raalligeliyaan saddex inay rabbi ku raa maaragtay maxaan ku rahdaa kelimadiisu ay taliso kelimatul kufrina ay hoos marto waa qodobka saddexaad way u dagaalamayaan umuurahaasi markaad soo aruurisana kitaabka ilaahi iyo sunnadii nebigaa isku wada raacay aayadda haddaan akrinaa kamina yuqaatiluuna fii sabiili illahi fayaqtuluuna wayuqtaluuna waa maxaan ku rahdaa waa daliil weeye wa min annaasi man yashrii nafsahu ibtigaa'a mardati illaahi baa iyaduna ka mid ah ilaahi subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa baa ilahi ku cadday waxaa kaloo iyadana arrinta afaraad ah rafcu dulmi waalfasaad ummadda dulmiga iyo fasaadku gaalada wadato oo ay la timid in laga rafciyo walowlaa dafcu llahi nasa bacdan bibacdin la fasadat ilard waxa weyaan haddaan la heli lahayn uma taagan oo jihaadaysa oo ilaahay diinkiisa u jihaadaysa oo fasaadka iyo kufriga iyo shirkiga la dagaalamaysa waxa weyaan maarata maxaan kura allada waa fasaadi lahayd qodobka shanaad oo ugu dambeeyo oo dadkaasi helayaan waxa weeye ilaahay diinkiisu diin aan ahayn arlada inuusan waqaatiluhum maarata la dagaalamaa gaalada xataa laa takuuna fitna waqaatiluhum xataa laa takuuna fitna waalfitnatu hiya alkufru washirk waa gaalnimada iyo shirkiga weyn gaalnimada ka weyn maxay tahay waxa maanta dalka soomaaliya oy dowladdan iyo waxa maarata maxaan ku ka dambe ay dacminayaan intaas waa arrinta ay raadinayaan oo ay u dagaalamayaan dadka jihaadaya ilaahay diinkiisa inuu saro noqdo u dagaalamayo jidka ilahay dhexdiisana ka dagaalamaya
waa tahay sheekh calikatiin maxaad raacinaysaa halkaas
jazaakallaahu khayran runtii dadka dagaalamaya waxa ay helayaan iyo waxa ay mardii ay ku dariiqan hadday ku talan helaya subxaana wa tacaala aayaadka sheekh noo sheegay ayaa ka mid waxaa ka mid a qowluhu tacaala ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما لأن قف كان هدي ودقالمو هدي للدلو iyo hadduu adkaado markasta wuxuu leeyahay alla agtii ajar weyn buu ku leeyahay midda kale waxaa weeyaan dadka dagaalamaya ee dagaalka mushaarakaynaya haddaysa xataa ku shahiidin boqol darajo ayaa ilaahay subxaana wa tacala u diya sida nabigu sal alla alay sl noo sheegay mi-ata daraja oo laba darajo kasta inta u dhaxaysaa kamaa bayna samaa wa ardi ilada imisay gaaraysaa marka darajaadka ugu sarreeya jannada ayay dadkaasi leeyihin midda kale cibaadadan ay ku jiraan oo jihaadka waxay ka helayaan cibaado kastoo la qabto waxaan laga helaynin xataa qofka mujaahidka markuu hurdo ajra loo qoraya midda kale waxa weeye qofku hadduu xataa saaxada ku geeriyoodo isagoo xataa aan markaa la dilin ama shahaado aan helin يعني wuxuu helayaa xadiidka nabi sal muraabidka noo sheegay waxa uu helay dariiqa oo ku dhinto in waxa weeyaan fasaxu lakbar uu ka nabadgelay qabrigan aan su-aal lagu weydiinayn camalkiisii saalixaha uu qaban jiray kulli waa u soconaya salaadu tukan jiray soonku soomi jiray qur-aanku akrin jiray sadaqadu la bixi jiray isagoo qabriga ku jira u soconaya kulligu jihaadka uu jihaadi jiray kulli waa u soconaya midda kale waxa weeyaan maalinta qiyaamaha marka la tago fasacu lakbar ummaddu wareersanta watalanaha sukaara wamaa hum bisukaara walaakina cadaab allahi shadiid sakraankaas uu jiro ayagu waxaas ma arkayaan marka kullu haadaa yani camal camalkan la mid inuusan jirin waxaa ku tusinaya xadiidka imaam muslim uu soo saaray min xadiidi nucmaan bni bashiir radia allahu tacaala canhu wuxuu leeyahay annagoo saddex ah annagoo koox ah oo mimbarka nabiga sal alla alay sl agtiisa fadhinna ayaan isqabannay saddexnimo naga midaa isqabantay nin wuxuu yidhi bacda alislaam camal la qabto ka weyni ma jiro in xaajiga la waraabiyo dadka xujaajta in loo khidmeeyo mid kalea soo booda wuxuu yidhi maya bacda alislaam camal la qabto ka weyni ma jiro cimaaratu masjid alxaraam masjidka kacbada ku yaalla in la camiro mid kalaa soo boodo waxaasoo dhan waxaa ka fadli badan kulligood aljihaadu fii sabiilillah ee uu arrintii isku hayaa cumar bnu khadaab radi allahu taala kusoo baxay markaasu laa tarfacuu aswaatakum cinda mimbari rasuulilah sal alla alay wasalam joojiya hawsha anaa su-aasha arrintaa isku haystaan nabiga anaa soo weydiinay sal alla alay wasalam maalin jimcaa bay ahayd galabtii buu nabiga soo weydiiyey sal alla alay wasalam fanazala qowluhu tacaala ajcaltum siqaayat alxaaji wa cimaarata almasjid alxaraam كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين آيات أسمك وحي كلا ترتي وحي لسكوهي مسجد الحرام أو لغو اعتكافه العمرو الأقيا فضلق على هذا أو بقول كن أو صلاة وكفل لبني هالك صلاة لغو تكذو وحاكسي فضل بدن جهادك مع ما مش موسى ميو وغفوا صلاحاتك جهادك وقصوا هذا marka taas waxay ku tusinaysaa yani camalkan camal kaloo gaari karaa inuusan jirin iyadoo sariixana way soo hartay fi saxiix albukhaari abu hurera wuxuu leeyahy nabiga sal ly sl nin baa u yimid markaasuu yaa rasuul allah dullanii calaa camalin yacdilu jiha nabigu muxuu ugu jawaabay qaala laa ajidu ma helayo arrin mustaxiilna waa lagu xiray wamaa culiqa bimustaxiil waayahay aad baad umahadsan tahay sheekh axmed idaafo iyo fadlan laakiin waxaa eh, dad badan ay ku doodayaan eh, oo dowladda federaalka ah ka mid ah eh, inay kala tahay in lagu jihaado qof soomaali ah sida eh, eh, waxyaha kala duwan ee dowladda eh, arrintaas ka war maxaad ka odhanaysaa horta arrinta iyadaa eh, islaamku horta midab ma fiiriyo luqa ma fiiriyo ma fiiriyo caro ma fiiriyo nasabna ma fiiriyo afartaa qodobba ma fiiriyo laakiin waa sifo khaasa iimaanku kufriguna waa sifo khaasa marka ruuxa muslimka ah ama soomaali ha ahaado ama meel kale ha ahaadee demkiisu waa macsuum ma bannaano laakiin ruuxii hadduu intiqaal ku sameeyo sifatu liimaan oo u galo sifatu lkufri waqaatilu- faqaatilu lmushrikiina faq- faqtuluuhum xay walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum bay ka duwan yihiin sababta waa maxay kuwan hadda federaalka ama waxaasoo dhan waa lusuus gaalo ayay makaminayaan xataa maamulka dalka wax ka socda ma ogaan ma ogaan maxaa yeelay shirkado ama muqaawile eh, muxuu ahaa ayaa dalkii maamula marka waa maxay wax soomaali la yidhaaho diinta islaamka sa- ku sargo-an ma jiro laakiin muslim iyo kaafir ayuu islaamku ka hadla marka saas daraaddeed hadalkooda waa saan horeyba kugu sheegay waxa weeyaan waa babaqa shimbirta la yidhaaho oo markaad hadasho ka haddaba hadlaysa oo kale ama waa sawtu sawtu sadaa waxay dhahaan oo buuraha codkooda ay soo celcelinayaan gaalada markay u sheegtay oo kale gaallo farqi ma kala leh ama soomaali ha noqdo ama yuusan ahaan wax farqi uu kala leeyahay ma jiro waaya sheekh maxamed bashaar eh, waxaa jirta eh, eh, dadka qaar oo dowladda ka midana ay soo hadal qaadaan en, sulxul xudaybi xudaybiya oo kale aayadda qur-aanka ah walowlaa rijaalun mu'minuuna wanisaaun mu'minaatun ayay soo qaadaan oo eh, duulaan laguma qaadin oo waa laga soo laabtay maka ciidankii nebiga sal allahu alayhi wasalam uu watay marka, en, haddii eh, nebiga sal allahu alayhi wasalam uu waqtigii eh, sulxiga uu ka laabtay dagaalkii haddana laba sannadood kadib ayuu ku duulay maka marka duulaankan labaad ee maka lagu furtay eh, ma- maxaa la isaga indhatiraa bay kula tahay waxaa la isaga intir- indhatirayaa Mm.
waxa weeyaan qofku markii uu waxa uusan rabin oo xaqa ah uu rabo inuu ka leexdo oo leexiyo ayuu wuxuu ku maaragtay maxaan ku rahdaa ku maldahaa waxaan daliil u noqon karin daliil toosan oo istidlaalkiisa la khaldayo waxaa mithaalkiisa kaa la mid ah dowladdan iyo waxa ka dambeeya way fashilantay nooc walba oo maaragtay maxaan ku rahdaa jihaadkan ah waa ku fashilantay waxay marka dan ka biday ayagoo waxyaalihii aanu ka hadalnay dimuqraadiyada ususha maaragtay madmuunkeedii ahaa ay ku taagan yihiin hirgelinteeda baa waxay sheeganayaan jihaadkii axmed burey jihaadkii sayid maxamed cabdulla xasan jihaadkii Sa- Sa- xasan basaar dadkaas iyaga ah ma gaalay u adeegayeen waa maya soo saas ma gaalow may adeegaynin gaalana maarata maxaan ku rahdaa muciin uma ahayn gaalay la dagaalamayeen kay see marka laysu waafajin karaa oy mumkin u tahay suurtagal u tahay adoo kufri u dagaalamayo oo u dhimanaya inaad nin ilaahay diinkiisii u dagaalamayo u jihaadayay inaad maarata maxaan ku rahdaa dariishato oo xaqan ku suganaya aad tiraahdo waayahay gabagabadii ayaan soo gaarnay waqtigana aada buu u kooban yahay waa hal su-aal oo gudahood ah dabcan waxaad ka hadasheen jihaadka qeexitaankiisa anwaacdiisa fadligiisa eh, iyo waaqaca eh, waddanka maanta ee lagu sugan yahay eh, iyo eedeymaha qaar ayaad ka jawaabteen Eh, soomaaliya eh, dagaalka xooggiisa marka la eego eh, jihada uu hadda ka socdo eh, ama uu udhexeeyo waa dowladda federaalka ah iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab labada geesood meelo ayay ka kala taliyaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ka talisaa wilaayaadka islaamiga ah dowladda dhinaceeda waxay ku doodaa in eh, dhismaheeda iyo kayaan ahaan iyo jiritaankeeda wax badan ay ku xaqiijisay sida een, inay tahay dowlad eh, la aqoonsan yahay waxaad la socotaa een, madaxweynihii maraykanka barack obama eh, xasan sheekh markii uu tegay doorashadiisii horeetan ka horreysay een, wa- waxaa loo aqoonsaday in dowlad ku-meelgaarkii ka baxday ay tahay heshiisyo caalami ah inay geli karto arrimahaas ayay eh, sheeganaysaa dhankan een, eh, maadaama culimadii aad tihiin maxaa lagu xaqiijiyey jihaadka wax la taaban karo oo ummadda waxtar u leh eh, bal halkaas kusoo dhowo sheekh calikatiin adiga ayaan kugu horeynayaa een, inoona soo koob adigoo mahadsan jazakum allah khayra baaraka allah fiikum jihaadka soconaya waxa lagu xaqiijiye waa wax bannaanka yaal wax qarsoon ma ahan waxa lagu xaqiijiyey kow ilaahay subxana wataala in lagu raaligeliyo amarkiisa in la qaato ta labaad waxa weeyaan waxaa lagu eh, suurtageliyey ilaahay fadligii subxaanahu watacaala in la helo in dadkii ay kala baxaan oo la garto horta gaal iyo gaalnimo iyo riddo iyo islaam iyo muslim iyo horta in isdilaaxaadka ay soo noqdaan sharciga ahaa oo ummadda ay kala baxdo waa lagu garta waxaa laogay nabiga sal lla ly sl markii lasoo diray ummaddu waa kala baxday isla markiiba waa la kala socmay Eh, waxaa kaloo lagu xaqiijiyey een, yacni shareecada ilaahay subxaana wa tacaala in la oogo waa lagu xaqiijiyey oo maxkamadihii iyo xuduuddii la fulinayey oo maanta waxa caalamka jooga oo dhan ay markhaati ka yihiin ay ka markhaati kacayaan in arrintaasi ay soo jiiday ummaddii inay cadaalad u arkaan maxkamadihii xarakada ee wilaayadka islaamiga ka jiray oo meel kasta looga imaanayo daakhil iyo khaarijba looga imaanayo waxaa kaloo lagu xaqiijiyey amniga oo dhulkii dadkii qabaa'ilkii isdili jiray iyo ummaddii jaahiliyada ahayd kulli la heshiisiiyey olya diirkeed maanta ay yihiin ay muslimiin wada degan yihiin daaqoodii iyo guryahoodii iyo dhulalkeodii iyo magaalooyinkoodii qof qof taabanaya qofku meeshuu rabo u guurayo meeshuu rabo u degayo meeshuu rabo guri ka dhisanayo meeshuu rabo dukaan ka furanayo laba reer hebel baa tahay saan baa tahay la dhahayn subxaan allah bal iska dhaaf meeshay ka talayaan maalin meeshay soo galaan laba qabiil baa la isu dilayaa dadka dhigood waa la daadinayaa gabdhaha waa la kufsanayaa xoolaha waa la dhacayaa amni ma jiro soo je- waxa ummaddu waxay rafaad baa lala kulmayaa taasna waxaa ka marqaatay yacni ummadda dhan baa shaahid ka wada ah oo wada arkaysa maalin meeshay soo galaan xataa idaacadooda gaalada ka sheeganayaan in wax amniga aysan ka jirin meelaha ay joogaan dadka dhan ay ka warama markhaati yihiin oo shaahid la warama sheekh axmed maxaad raacinaysaa halka maxaa lagu xaqiijiyey oo kuu muuqda jihaadka hadda ka socda geegiga Eh, horta kollaba kaasi waxa weeye sida qoraxda u muuqato u muuqda waxyaalaha lagu xaqiijiyey waxaa ka mid a muslimiinta isku haystay dhulalka weliba iska dhaaf ka baxsanaa dhulalkay xarakadu joogtay ee iyagu ay maamulayeen oo weliba caasimaddu ay u weyn tahay waxaa lagu xaqiijiyey labadii isqabsataba inay u imanayaan iyadoo maxkamaddii dhaariyada ay joogaan marka shayga u weyn waxaa ka mid a labadii isqabsataba inay usoo dacwoonayaan ama dhiig ha isku haysteen ama naf ha isku haysteen ama dhul ha isku haysteen walow riddaba haba joogto in nin waliba gobolka ugu dhow yahay ee muxuu ahaa usoo dacwoonayo oo u imanayo taasina waxa weeyaane way muuqataa midda labaad qabaa'ilka ay dirayaan meel kasta oo joogaan qabaa'ilka isku dirayaan waxa kale hor jooga oo gogol u dhigaya oo dowraad siinaya oo dacwiya diinba ka gudanaya waa xarakada un waxaana u sababa dhiiggaa qulqulaya ee jihaadka ayuunbaa u sababa taas ayaa u sababa marka wax la tirin karaa ma aha midkaa isagii
waa tahay laakiin dowladda federaalka meelaha ay ka taliso waxaa ka jira furfurnaan eh, xagga tiyaatarkii ayaa la dhisay Een, laakiin dhinac dhinacan waxaa lagu eedeeyaa inaysan furfurnaantaasi ka jirin oo qofku uusan soo bandhigi karin een, tusaale ahaan hadduu yahay heesaa arrintaasi sow wax jira maaha Ee, horta middaa iyada ah ilaahay subxaana wa tacaala mu'miniintana sifuu siiyey ee mu'minaadka ilaahay wuxuu leeyahay markuu mu'miniinta ka hadleeyey waalmu'minuuna waalmu'minaatu bacduhum awliyaau bacd ya'muruuna bilmacruuf wayanhawna cani ilmunkar kuwa kalena maxaa la yidhi ya'muruuna bil- bilmunkari wayanhawna cani ilmacruuf wayaqbiduuna aydiyahum marka shareecada ayaaba asal ahaan u reebtay shareecada ayaa reebtay waxaa la sheegayana ay ku faanayaan ilaahay da- dadkii mu'miniinta inay ka kaxeeyeen cillada loo dagaalamayo shayga ilaahay u dhoweyn lahaa oo tiyaatarku uu ka mid yahay zinadu ay ka mid tahay khamradu ay ka mid tahay oo sifadii lagu yiqiinaya ay ka dheereeyeen wixii ilaahay u dhoweyn lahaa oo macruuf inay sameeyaan waa midka isaga ah waaqacooduna taasi ka muuqataa Hay- een, waqtiga ayaa inagu dhacay ee, ugu dambeyntii een, isla qodobkan maxaa la xaqiijiyey oo kuu muuqanaya ee, sheekh maxamed bashaar waxyaalaha la xaqiijiyey sheekha culimadan oo kahata calligii horta wilaayaadka islaamku waxay taxqiijiyeen ay sugeen inay maxaakimta sharciga ay u wada xugun tagaan waana midka ay gaalo sugi weyday keeni weyday waxaa la taxqiijiyey amniga dalka wilaayaadka dhulka ay xarakada degan tahay amni baa ka jira gaaladu waa og tahay way qirsan tahay waxa weeyaan amniga ka jira xarakada dhexdeeda waxaa ka jira kala dambayn kala dambayn baa ka jirta waa waxyaalaha la kala maaragtay la xaqiijiyey waxaa la xaqiijiyey midnimada ummadda soomaaliya qofka soomaaliga ah meel kasta oo adduunka kaga nool yahay wilaayaadkan hadduu yimaadaa wuxuu yimid gurigiisii iyo dalkiisii ayuu yimid midnimo soomaaliyeed iyo maaragtay maxaan ku rahdaa xuquuqdeediibaa macnaha la taxqiijiyo dalka laga taxqiijiyo waxaa la taxqiijiyey alamru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar akbar hay-a oo maaragtay maxaan ku rahdaa sharciga ilaahi subxaana wa tacaala ugu weyneed baa la taxqiijiyey waxaa la taxqiijiyey fasaadkii cuntadii fasaadsaneed iyo wixii xumaa iyo daawooyinkii kharrime ee dalka la soo geliyey in maaragtay maxaan ku rahdaa ummadda laga xakameeyo oo laga saaraa la taxqiijiyey waxaa la taxqiijiyey ummaddu inay khayraadka ilaahay dalkeeda siiyey ay soo saartaan oo beertaan oo ay badda kala soo baxaan oo ay isku maaragtay kaaftoomaadaan ay isku kaaftoomaan oo xoolahooda ilaahay siiyey ay ku kaaftoomaan gaalana ay ka kaaftoomaan waxaa la taxqiijiyey atacaawun dadka muslimiinta soomaaliyeed inay ayagu maaragtay maxaan ku raha istacaawunaan gaalana laga kaaftoomo xarakadu jazaahum allahu khayran waxay juhuud ku bixisay daaqana ku bixisay ummadda mutadaririinta abaaraha inay taakulayso ceelal in loo qolo wax walbaa maaragtay maxaan ku raha la sameeyey maxaa maaragtay maxaan ku raha qadarka daaqada ay kari karaan iyo awoodooda iyadoo la ogyahay kullu daalika marka waxa weeyaan waa taxqiiq sharci ah oo mansabkii dowladnimadii iyo idaaradii ay keenayso ama kuwa ka laga soo horjeedo maba lagu magacaabi kara dowlad dowladna ma aha waa lusuus tugo isu timid weeye oo dhiigga iyo maaragtay maxaan ku raha cirdi cirdiga iyo dadnimada soomaaliyeed ka baac mushtarayo suuqgeysanaya weeye dalkii oo dhan iyo dadkii diintii oo dhan bay wada suuq geenayaan kuwa ayaga dowlad lama dhihi karo inaysan dowlad ahayna astaantii dowladnimada waa maqan tahay waayahay eh, dhegaystayaal daawadayaal intaa ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka diiradda jimcaha maanta waxaan eh, idinku soo gudbinay oo aad eh, kaga bogateen jihaadka iyada oo culimmadu dhinacyo kala duwan ay ka eegeen mawduucan eh, baaxadda leh oo xaqiiqatan eh, u qalmay in barnaamijyo fara badan eh, laga qabto waxaana een, nagala qayb galay oo mahadiha ka gaadho aanu leenahay een, qaar ka mida culimmada sheekh cali cabdulaahi sheekh cali katiin ee sheekh axmed cabdulaahi carab oo loo garan ogyahay sheekh axmed dheere iyo sheekh maxamed bishaar cabdulkariim oo isna ka mida culimmada tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh